wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ka ka dhacay gobolka doolo iyo deegaano kaleba oo kuwa jabhadda ku saabsan iyo kuwa shacabka iyo dawladda ku saabsan waxaa jira arbacadii tagtay in banaanbaxyo ka dhaceen gobolka doolo gaar ahaan magaala madaxda gobolka ee wardheer banaanbaxyo oo ay dadweynuhu cabashadooda iyo tabashadooda ay ku muujinayaan oo si nabadgelya ah deedna ay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dawladdu ay si xun ola dhaqmeen oo gacanqaad badan iyo qalalaaso ka dhacay oo ay saameysay xafiiskii onrf inay ciidamadu jarjaraan calankii in xubno onlafa la xidho in eed dusha laga saaro muxuu ahaye onrf dadweynaha cabashadoodana aada loo qoonsanayo oo dawladdu ay noo ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanku burhka dawladda ahaa ee dawladdu ay dadka iyo dalka lahayd ee shacabkuusan dawladda lahayn habkii hore dhaqamaha waa muuqda waxaa kaloon kaga hadlaynay dhibaatooyin firirsan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhulka soomaalida ah oo maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobolada ay xubnaha onlaf iyo xafiisyadooda iyo calankooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ay ay ku ku xadgudbayaan si ka baxsan heshiiskii dawladda etoobiya onlaf dhex maray si ka baxsan dhaqanka siyaasiga ee dawladda etoobiya hadda ay ku dhaqanto layda dimuqraadiga etoobiya ka ka fidaysa inayna ka dhaqangelin baad moodaa meelo badan dhulka soomaalida waa garta laakiin dhinaca dowladda deegaanka waxay idinku eedeynayaan inaad markii aad ku noqoteen gudaha dalka ethoobiya ee dowladda ethoobiya aad heshiiska la gasheen aad deegaanadii kala duwanaa ee maamulka soomaalida aad xafiisi ka furateen oo aad banaanbaxyada iyo rabshadaha abaabuleysaan aad ku lug leedihiin arrintaa ma jirtaa heshiisku wuxuu ahaa inaanu xafiisyo ka furano meel walba oo etoobiya gudaheeda dhulka soomaalida iska daaya xafiiska u weynaa dhisabuu ka furan yahay dhammaan deegaanada soomaalidana inaan xafiis ka furano qabale ilaa iyo magaalo madaxdaanu doonaynaa xaq siyaasi ahna u leenahay nidaamka waddanka ka jira iyo xeerarka ayaa saamaxaya heshiiska iyagiibaa sida ahaa sababtaan dagaalka u joojinay bay ahayd marka eed ma aha taasi waxa weeyaan waa fulin heshiiskii iyo isbedelka dhulka soomaalida aan la doonayna iyo isbedelka dawladda etoobiya u ogolaatay dhaqdhaqaaqa siyaasiga ee dhammaan dalka ka jira marka wax dheeri oon keenanamaya xuquuqdii dadka xuquuqda ururka iyo xuquuqda dadka iyaga weeye laakiin abaabulka banaanbaxyada ama idinkaa le mise shacabka iyagaa is iskood u kacay iyagaa iskood u kacay shacabkii si boob abaa loo xirxidhay deedna daandaansi bay u arkeen way ka buuqeen gacan qaad badan iyo ulayn iyo dhaawac badan baa loo geystay dad badan baa xidhan gabdha dhaawacyo halisa gaadheen oo xataa qaar urla ku jiraan si kab si yani aan ahayn nidaam dimuqraadi a loola dhaqmo loola dhaqmo shacbigu inu inuu dacwoodo waxay ka biya diideen siyaasadda dawladda ee gobolka iyo saami qaybsiga iyo xilalka iyo dood dood siyaasi ahayd cabasho siyaasi ahayd oo shacabku xaq uleeyihiin in si siyaasi a loo maareeyo oo laga dhegaystay ahayd in ciidamo loogu jawaabo ma ahayn marka waxaa laisla jeeday xafiiskii onlf ciidamadiibaa xafiiskii onlf intay galeen calankiisii jar calankii jarjaray marka ka baxsan hirmooge haddaan hirmooge haddaan su-aal kale ku weydiiyo dalka ethoobiya dowladda federaalka markaad heshiis la gasheen kusoo noqoteen etoobiya gudaheeda waxaad matalayseen oo aad ka mid tihiin dadka ku dhaqan gobolka soomaalida ee dalka ethoobiya dowladda hadda meesha ka jirtahay waxay idinku eedeynaysaa oo siyaasiyiin ka mid oon la hadalna ay leeyihiin markii ay heshiiska dowladda federaalka la soo galeen waxay iska indhatirayaan oo ay yasayaan dowladdii deegaanka oo aanay waxba laqabs la qabsanaynin marka intuu la egyahay xiriirka idinka dhexeeya iyo idinka iyo dowladda deegaanka waxaan haysan inuu xiriir weyn naga dhexeeyo waxaa kale oo xaqiiqaa taas sax maaha waxaa xaqiiqaa inaanu inaga taayirkooda soconna aan aan dhaqaajinay oon shacabka ugu baaqnay in la garab istaago oo annagu aan garab istaagnay oo ayna yaynaan isu fiirin dawlad iyo shacab iyo jabhad saddex xoogo iskaashanaya oo danta iyo nabadgelyada iyo horumarinta iyo iskaashiga soomaalida ka shaqeeya annaga kumaana haysanin xilalka waxaan ku haysanaa u adeegida dadka iyo dimuqraadiyeynta dadka soomaalida iyo midayntooda maanaan yasin iyagaanu magaca siinaynay oon sharafta siinaynay iyagaanu dadweynaha ula hadlaynay oo ha la soo dhaweeyo oo halala shaqeeyo aan lahayn nidaam dawladeed iyo kala dambeyn iyo sharci iyo cadaalad inuu dadka iyagu helo waa waxaan u halgamaynay marka wa dawladnimada ma diidanin iyagana aad baan u qadarinayna dhankooda ayay ka jirtaa liidnaantu haddaan usoo noqdo warkiinan qoraalkeed soo saarteen waxaa ku jirta arrinta dowladda dowlad deegaanku ay waddo ma aha wax loo dul qaadan karo haddii aanay joojinna tallaabo ayaanu qaadan doonaa waataan ogey inaad heshiis gasheen hubkii dhigteen ood siyaasad iyo usoo jeesateen haddii aad hadda ku hanjabaysaan aad tallaabo idinka idiin gaara qaadanaysaan macnaheedu ma waxay tahay inaad hubkii ku noqonaysaan ood mar kale dagaal galaysaan maaha macnaheedu tallaabooyin badan oo kale aan noo furan taahay waxa weeye inaan la shaqeyno wada shaqeyn iyo daacadnimo iyo taageerid baa innaga dhankana ay kala kulmayeen marka dee waxaanu ka fiirsan iskaashiga iyo waxwadaqabsiga waxaanu ka fiirsan go-aanka aanu ka qaadana aan ku taageeray dawladda in dhidibada loo aaso oo la garb istaago waxa naga soo gaara dhibaato amaan baan ka jawaabaynin ilaa iyo sagaal bilood ba hadda broseskani socday dulqaadku dhanka iyaga u badnaa marka tallaabooyin badan oo dagaal ahayn baa furan haddii onalf ay rabto inay dadka abaabusho ma ahayn inay xafiiska wardheer keliya ku koobnaadee go-aan cad iyo xaq baan u leenahay in dadka iyagaan abaabullo oo xuquuqa siyaasi oo ka maqan ama dawladda kelil kaga maqan ama dawladda dhexe kaga maqan inaan ku abaabullo